suuradda afar iyo sagaashanaad waa suuratu sharx oo alam nashrax suuradaha u qaaqaabana sideed aayadood ta horun baad moodaysaa inay ku xidhantay ama qayb ka mid ahayd waayo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam khitaabka iyo nicmada ilaahay uu siiyey si toos ilaahay ula hadlaya bismi illaahi araxmaani araxiim alam nashrax buu ilaha yidhi miyaanaan ballaarinin laka adiga shadrag laabtaada miyaanaan ballaarin waanu ballaarin wa wadacnaa cank xaggaagana waxaanu kaa riixnoonu kaa ridnay wisraka dembigaagii alladii kaasoo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga wa rafacnaa waxaanu kor yeelnay laka adiga dikrak sharaftaada fa ina maca alcusri dhibka waxa weheliya yusran fudayd ee la qabso ogow ina maca alcusr dhibka waxa weheliya yusran fudayd fa idaa faraqta marka aad ka baxdo fansab howlgal oo haysdhiganin wa ilaa rabbika ilaahaaga farqab jeclayse xaggiisa oo rajee oo wax wanaagsan uun ka sugan leh niyo wanaagsan ilaahaaga kula xidhiidh laabtaada miyaanaan ballaarin oo ballaarinin laabtoo la ballaariye waxay sheegaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam sicatu sadriga laabta ballaarana uu yeeshay ay keentay inuu ammaanada qarada iyo miisaanka leh sidii ugu habboonayd u qaado sidii ugu habboonayd buu u qaadaya waayo qofku marka la yidhaahdo hebel arrinkaa wuu u laab furan yahay wuu u laab furan yahay macnaha wuu xamilayaa wey waanu iska xejinaya dadka marka la ammaanaya waxa la hebel waa nin cidhiidhiya hebelna waa nin waasica waxay dadku uga jeedaan waa qof ballaadhan iyo waa qof yar macnaheedu waxa weeye waxbuu taxamuli karaya iyo waxba ma qaadi karaya marka rasuulka sala allahu calayh wasalam maadaama amaanada loo dhiibayay ay tahay mid ciriyo dhul iyo ay iska soo riixeen ina acradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha dee maadaama ammaanadaa garabka dhabarka u dhigayo ilaahay baa u furfuray waana tuu codsanayay nabigu alayhi salaatu nabi muuse calayhi salaam markii uu ilaahay diray rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii ilaahw qalbiga iyo qowlkaba fur buu leeyahy ammaanadani way culus tahay muminkana ilaahay wuu ugu mano sheegtay afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam qofka ilaahay uu laabtiisii islaamnimada u ballaadhiyey oo dabeetana nuurkii islaamka uu qalbigiisa galay kamishkaah kan kale ee markaa aan helin sicatu sadrigan iyo laabfurnaantan xaqa iyo ammaanada iyo culayskeeda u yeelanayana dee waa kaa ilaahay tilmaamay kaanamaa yastacadu fi samaa waa xarajan dayiqa cidhiidhi buu noqday sicirka fuulayoo kale taasi way jirtaa siyaabaha loogu ballaariyay bay ka mid ahaydba mid la taaban karayaba inuu ilaahay ka dhiga calayhi salaatu wasalaam rabbi subxaana watacaala nebiga inuu mid la taaban karayaabuu ka dhigayba xadiidka saxiixu muslim ku sugan anas uu warinayo ayaa waxa uu leeyay nebigoo la ciyaaraya carruur yaryar ayuu malakul jibriil kusoo jihaystay dhab buu siiyo laabtuu ka jeexay operation cajiib leh ayuu ku sameeyey dabeedna markaasu waslad ka soo saaray wuxuu leeyahay haadaa xadu shaytaani minka halkii uu shaydaanku geli lahaa waaba intanba waa laga soo siibay uun waa meel dee aanay dhakhaatiirtu waslada aanay gaadhin weyn taa kama qali karaan dhakhaatiirta imika khibradda ule qaliinka iyo camaliyadaha may gaadhin taasoo meel ay jari karayaan maaha halkaasuu gaadho isagoo u ka jaray meeshuu gelaya waa kan buuro dabeedna wuxuu soo qaaday tashti dahabo biyo samsame ay ku jiraan kolkaasuu ku maydhay markii uu safeeyuu ka buufiyey kadibna sidiisiibuu u tolay diikar cajiibuu mariyey oo dhagah oo aan infection iyo waxba ka imanayn halkaasuu ku bogsaday yararkii way yaabeenoo markii arkeen nebigii oo la ruquusay waxay u ergeeyeenay u carareen dee islaantii jaqsiinaysa iyo xaggeed haddii lasoo gurmado loo yimidna fastaqbaluuhu wahwa mutanaqicu lawn iyadoo dee diifta ay kasii muuqata nebiga ayaa la arkay calayhi salaatu wasalaam anas binu malik oo nin yar ahaa berigii dambe madiinada u shaqaynaya nebiga wuxuu leeya raadkiibaa baan sii arki jirayba halkii laga jeexayba waktiga laabta loo fure loo ballaariyey waa taas wey waa waxaan inaga had iyo jeer dee ina soo haraaciyaya meeshan isaga laga rife laga jaray bal marka aada istidhaahdo wax wanaagsan u dhaqaaq wax bixi cibaadayso nafiya maalba waxuun hur wixii lagu faray nafta ina nafsa la amaaratun bisuu markaasaa dabeetana insaankii waxsaa u lulaya xagga macsiyadana waxbaa dabada ka riixaya wawadacnaa canka wisrak wisrigii baa lagaa riday oo dee aladii anqada dahrak kii dhabarkaaga cusleeyey macnaheedu waxa weye siduu maanta ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waktigaa la culay iyo dee siduu markii hore ahaa isku mid maaha wuxuu gaadhay dee ashrafu lkhalqi buu noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam waktigii hore si aanu ahayn buu noqday ilaahay wuxuu ugu mano sheegtay warafacnaa laka dikrak haddii gaaladu ay leeyihin wuu iska dhimanayo wuu goblami anna waxaan kor yeelay baa ilaahay uu sharaftaada ayaan kor yeelay sharaftii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay u kor yeelay xasaan binu thaabit baa taasii macnaynaya waxa uu lahaa wadama alilaahu isma annabiyi ilaa ismihi إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وحول مقعيس أيو إلى هاي وقد اللاعيي مقع النبي عليه الصلاة والسلام آه إلى هاي نوى محمود وإله مهطلة يبقى محمد عليه الصلاة والسلام مقعيس على السوق هذا يا رسولك markasta oo la aadaamaya ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan rasuulu ullah oo laga goyn kara inaanu adaan noqonayn haddii laga rifa intaasoo laga jaro marka malaayiin dibnood ayaa mar walba rasuulka sala allahu calayhi wasalam magaciisa soo qaadaya mar walba ku salliyaya mar walba ka warinaya mar walba hadalaya warafacnaa laka dikrak fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran inaanu yaabyaabin oon waxba warwarin nabigu laakiin sunnada iyo adduunyada dhacdade dhacdooyinkeeda ula qabsado sunnada kawniga ah ayaa la baray isaga iyo innagaba taasuu isna hormuudi noogu yahay meeshan aynu joognaa waa meel lagu imtixaanaya waa meel waxyaabaha dawaaficeeda iyo nawaasiceeda iyo musiibooyinkeeda ay badan yihin weerarka qofka ku imanaya ayaa aada u badan jihooyin kala duwan kaga imanaya mid nafleh ehel leh maal leh cadow leh shaydaan leh wax walba way ku foogan yihiin furamo badan waa ku furan qofka marka waxaasoo dhan waa cusrigii laakiin ma waaraane yusri baa ku xigaya weliba athar baa waxau ahaa lan yakliba cusrun yusrayni kama adkaan doono hal cusri laba yusri macnaha hal dhibaato laba fudayd kama xoog badan doonto carabi ahaan baa waxaa jirta ismiga ayaa afar xaalo yeesha mar waa nakiro marna waa macrifo mid haddii ismi laba jeer la soo celiyo mar waa macrifo marna waa nakiro marna labada waa wada macrifo marna labaduba waa wada nakiro inay isweydaarsan yihin iyo inay isku mid yihinba afarta xaalo ay kasoo bixi karaan laba laba lagu dhuftay marka macnaheedu waxa weeye haddii ismigii la soo celiyo isagii oo ah macrifo waa kii hore uun haddii laakiin la soo celiyo isagii oo nakiro ah waa hayru lawal kii hore mid aan ahayn wey marka ereyga adeegto al cusri oo laba jeer soo noqday waa macrifaysan yaho albaa ku jirta macnaheedu waxa weeye cusrigan dambe la sheegay waa cusrigii hore uun laakiin ereyga yusrana al yusri ma aha laakiin waa yusran waa laba yusri markaa isagu idan waxaa la odhan karaa afarkaasi wuxuu iftiiminayaa qaacidadaas naxwigaa ayuu iftiiminaya marka laba yusri ayuunbaa cusri walba hareeraha ka xiga haddaad yusri ku jirto cusri uu kugu dhaco yusri baa kusii xigaya saasuunula qabso ilaahay farajkiisa mar walba filo faidaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab faidaa faraqta fansab markaad maxay ka baxdo kolka aad ka baxdo cibaadada aad ku jirto dee hamoodin inay cibaadadii dhammaatee sii wad haddaad masaajidka ku cibaadaysanaysa ama cilmi bara ama cibaado ku jiro ood banaanka u baxdo cibaadadii may dhammaan suuqay ka furantay baskaad furaysay ka furantay gurigaagiibay ka furantay xafiiskay ka furantay meel walba cibaadadii ka wad fansab haddaad cibaado hore ka baxday may dhammaana wadun faidaa faraqta asalaa fansab adciyadii iyo ducooyinku nabigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam wixii khayra markaad ka baxda khayr kale ku xidhiidhi wey faidaa faraqta marka aad ka baxda cibaadada fansab shaqaysana la yidhi faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lard howlgala iyadoo hadda howlgalkaa laftiisa aad dee dhinacii cibaadada uga faa'iidayn doonto markaa diin iyo dunyaha la isku wado wa ilaa rabbika farqab ilaahayna rajeeyo mar walba isaga yuo oo wax ka